allah shirkaan ku qabanay waxaan ugu shaqaynayni nabadeynta beelgoynta geladiwa waa taa waxaa faahfaahin naga siisaa marka ujeedada loo qabtay shirkan iyo waxaa laga filanayo shirkan faahfaahintiisa wuxuu yahay maadaama annaga beel weyn oo jirto oo qaaradahana magax kule aan nahay xadaaradna iska leh waxaa loo baahan yahay marka xadaaradii oo xoogoo yar mugti mugti iyo madoowa soo galay in la laga bixiyo dadka meel laisugu keeno oo wax alaala wixii ay u baahan yihiin ay qabsadaan sida siyaasadoo kale oo looga hormaray in aysan micnaha dhagaha ay hadda furka ugu jiro inay iska bixiyaan dhibaatada dalkooda haysato oo la haysto ilaa ay hadda gacanta ku jiro oo aanan weli ilaa ay hadda gacanta kale ka bixin oo qof walba inuu iska imaado oo u dhahay xasan sheekh maxamuud hadda kahor weli iska daadayo waayo qofkii u baadana waa darsan karaa marka waxay noqotay mid aan dadka u nooleen eelna u qodneen dadna u maqneen waa taa aways yaa ka qayb gelaya marka shirkan waxaa ka qayb gelaya beelweynta beesha geladii beelweynta geladii aa ka qayb gelaysa waa taa marka waa taa dadka ka qayb gelaya shirkan halkay isaga kala yimaadeen isaga kala imaadeen degmada afgooye tuulooyinka ku hareereysan sida tuulada buulalow tuulada doonka tuulada cadaley lafagaale doonyarow doonweyne kuraale meel la dhaho oo afgooy u jirto laba kilomitr isaga kala imaadeen dadka waa taa dad dibadda ka yimid oo in kala soo qayb galay shirkan afgooy ka socda ma jiraan a nin sacuudiga ka yimid aa ku jiro nin oo holanka imaadayaa ku jiro oo diaspora ah rag culus oo la yaqaano oo magacyadooda caanka ah rag oo sacuudiga joogi jiray oo jaaliyada sacuudiga kamid ahaa ayaa fadhiyey oo caan ah oo ay yaqaanaan dadka maraykanka jooga ma garata waa taa marka shirkan hadda socda goormuu soo bilowday goorme ayaana la doonayaa inuu dhammaado shirkan waa socdaa waa socdaa waana socon doonaa mid intaas ku ekaanayo ma aha waxaan rabnaa ilaa iyo dib u heshiisiintaas meel huban oo dadka ay ku qanci karaan oo waxtar le inaan gaarsino ma garata adiga muddo hadda laba toddobaad ayuu macnaha bilowday marka haddana waa sii socon doonaa intaas dadkaan isku soo duurideyn labada toddobaad laakiin shirka wuxuu qabsamay maalinta khamiista kala soo dhaafay qabsamay shirka waa taa marka waxaa dooneysaan in shirka laga soo saaro maxaa kamid ah wadada aan ka doonayna shirka inaan kasoo saarno soomaali weyn inaan wax la qeybsano qoomiyeed jirtaan nahay dadka qaarna waxay isku haystaan maogtahay beele beele iyo qaab kale isku haystaan miisaaniyada annaga aan kuleynahay koonfur galbeed iyo dawladda dhexeba si siman inaan u helna ayaan aan ugu dabaaldegayna magarata aways buulalow waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo yaa inku taageeray shirkan qabashadiisa ama ilaa hadda socda annaga horta si gaar ahaaneed si gaar ahaaneeda isku abaabulnay abaabulkiisidii aan ku samaynay waxaana rabnaa inaan sii horumarino dadka markay wax bilowdana wax loo dhamaystiraa waxaan rabnaa annaga waa bilownay waana wadaynaa dadka walaalaheena ah oo dibadaha ku maqan inay dhagaa furaan maadaama dad badan ay dalka ka maqan yihiin sida hadda somaliland oo kale puntland oo kale jubbaland dad baa u maqan oo jaaliyad ah oo dibadda ku maqan dadkoodii waa og yihiin afar iyo labaatanka saac wax ay ku nool yihiin habeenkii waxay ku seexdeen waxay kusoo tooseen ayay la socdaan annaga laakiin ka beelweynta geladi ilaa iyo hadda tallaabo inay soo qaadaan sida dadkaas oo kale inay iigan korkooda dad iig le ay noqdaan ay sida annaga aan samaynayn ay nagu daysadaan annaga dad la haysta oo gacan dadoo ku jiraan nahay waxna gacanteena kuma jiro laakiin waxaan diyaar u nahay wax allaal wax inaga hor imaada inaan iska celino cidna aanu u aabiyeelin kana baqin waxaan ku go-aaminana shirkaas in dadnimadeena aan muujino geladii dad la yaqaano oo saldanad lahaa oo caan ah oo adduunkana muctarifka ah aan nahay inaan waxaan rabnaa sumcadeena iyo sharafteena dhulka ku baaba'day dib inaan soo nooleyn